الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo lagu dilay toban ka tirsan maleeshiyaadka riddada labaatan kalena lagu dhaawacay oo maanta ka dhacay duleedka degmada maxaas faahfaahin ayaan idinkaga haynaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay qaybtii labaad waraysi xiise badan oo ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere qaybta labaad ee waraysigaasi ayaad maqli doontaan qaraxa lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan riddada oo caawa ka dhacay duleedka deegaanka qaayib ee wilaayada galgaduud sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan qaybtii labaad codadka dhegaystayaasheenna ay noo soo duubeen oo ay warcelinno uga dhiibteen filimkii alkataa'ib ay soo saartay xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna aan diradda ku saari doonno dagaalo lagu dilay toban ka tirsan murtadiinta labaatan kalena lagu dhaawacay ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan haddaba qodobkaas iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay qarax ka dhacay duleedka khaayib waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaada guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maanta ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay toban murtadiin ah oo ka tirsanaa ciidamada riddada bangaraafta waxaana sidoo kale lagu dhaawacay ku dhowaad labaatan ka tirsan riddada wilaayada galgaduud qarax caawa lala beegsaday maliishaad ka tirsan riddada oo ku sugnaa duleedka deegaanka qaayib ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah axmed cali kaariye oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka riddada ee deegaanka carbiska ee duleedka muqdisho ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qarax lala beegsaday xilli uu ku sugnaa guri uu ka degan yahay degmada afgooye waxaana la dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan mucaaradka xilli xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay gudaha maamulkani wararka ayaa sheegaya in xabsiga la dhigay nin lagu magacaabo maxamed maxamuud yuusuf oo ahaa guddoomiyihii xisbiga mucaaradka waddani ee degmada sheekh waxaana sidoo kale lala xiray wariyaal mucaarad ku ahaa maamulka somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka bakistan ayaa sheegay in dilkii dhowaan loogu geystay dalka kenya suxufi reer bakistaan ah ay caddaymuhu ay muujinayaan inuu ahaa dil qorshaysan wuxuuna wasiirka hadalkiisa sii raaciyey in weli ay wadaan raadinta caddaymo hor leh oo ku aadan kiiskaani afhayeenka ciidamada booliska ee kenya ayaa isagana ka jawaabin hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee bakistan booliska kenya ayaa horey u sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan kiiska ninkaani welina wax war ah kama soo saarin tan iyo saddexi labaatankii bishii hore oo la dilay wariyahani bakistaaniga ah dilka arshaad ayaa gebi ahaanba qabsaday warbaahinta aasiya maadaama uu ahaa wariyo warbixinno xasaasi ah ka diyaari jiray madaxda waddankiisa iyo kuwa ay jaarka yihiin madaxweynaha yukrein faladimir zelenski ayaa sheegay in diyaar uu u yahay in wadahadal uula galo dhankiisa ruushka waa haddii uu soo celinayo xuduudaha yukrein uuna magdhow siinayo dadkii ku waxyeeloobay dagaalka zelenski ayaa hadalkaani ka yiri isagoo ku sugan shirweynaha afari labaatanaad ee looga hadlayey cimilada adduunka kaas oo haatan ka socda dalka masar wuxuu carabka ku adkeeyey in wadaxaajoodka uu dhab ka yahay xukuumadda kiyef maadaama colaad ay u muuqato mid si dabadheeraanaysa ayna marba marka ka sii dambayso ay kusii fidayso gobollo hor leh oo dhaca qaaradda yurub hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha yukrein ayaa u muuqda mid aan suurtagal ahayn iyadoona sababtu ay tahay in ruushka uu ogoleen in uu soo celiyo deegaanadii ku biiray dalkiisa dab xooggan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka kacay dhismo dabaq ah oo ku yaala magaalada buursa ee dalka turkiga sida ay qortay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas ciidamada dabdemiska oo goor dambe soo gaaray goobta ayaa ku guulaystay deminta waxaana sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka lagu arkayey olol daran oo ka baxaya dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha waxaa halkaasi ku nafwaayey sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kale oo aan la sheegin tiradooda maadaama weli ay socdaan tirakoob lagu ogaanayo xaddiga khasaaraha nafeed shakhsiyaadka dhintay ayaa badankood ka soo jeeda dalka suuriya kuwaas oo dalkooda kaga soo cararay dagaalada ka socda awgood sababta debka ayaa lagu sheegay inuu ka dhashay shumaca qoysaska suuriyaanka ay shitaan xilliga habeenkii ah maadaama aysan awoodin qarashka korontada waxaana sidaasi sheegtay dowladda turkiga dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa la dilay kadib markii ay toogteen ciidamada gumaysiga oo weerar xugugal ah ku qaaday magaalada naabolis ee dhulka danta galbeed hay-ad u dooda xuquuqda muslimiinta falastiin ayaa sheegtay in yahuudda ay si bareer ahay u dileen dhallinyaradaani iyagoo rasaas uga dhuftay qaybaha sare ee jirkooda qaarkood ayaa islamarkiiba loo qaaday cisbitaallada laakiin inta aan la geenin ayay naf baxeen sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee filistiin xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa baahisay qaybtii labaad wareysi xiise badan oo ay la yeelatay afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah haddaba kusoo dhowaada qaybtii labaad ee wareysigaasi بسم الله الرحمن الرحيم bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal daawadayaal waa qaybtii labaad ee wareysiga oo aynu la yeelanayno afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere Eh, sheekh cali mar kale waxaan ku leenahay soo dhowow madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inuu dagaal dhaqaale iyo mid fikri ah idinla gelayo oo libinta eh, diinta uu idinka soo ceshanayo maxaad ku fasiri kartaa arrintaas maxaad se ka odhanaysaa
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. إن- فكر كان حسن شيخ وشيكتي horta ma ahan fikir isaga uu leeyahay laakiin waa fakir ka yimiday nimanka gaalada ah ay cumarada u yihiin waxaana daliil u ah isaga laftigiisa uu sheegay oo wuxuu yidhi nimankan dee markaa ka qaba weynay waana lala soo tariyey oo dowladda aan saaxiibkan ahay nala soo tariyey sida maraykanka oo kaleeto inaan nimankan aan ku wajahno fekerkooda feker la mid oo feker diineed asaga keliyana maahan cidda fekerkaa talada la siiyey oo waxaad ogtihiin waagii shariif murtad uu waddanka haystay oo maxaa la dhahaa nimanka murtadiinta uu haystay isagu inxiraafkan uu ku dhacay shir baa xaraan lagu qabtay shirka xaraan lagu qabtay ee, dowladda ingiriiska ayaa qabaqaabisay niman culimo sheegaan waxna waa la geeyey iyo yani madaxdii shariifka qaar ka mida markay soo baxeen qaar ka mida caddeeye waxay dhaheen ingiriisku wuxuu nagula soo taliyey inaan nimankan xabad looga adkaan karine fekerka nagula dagaalamo oo waxa weeye een, yani culamaa usuu iyo wadaadda iyo loo raadiyo oo waxa weeye feker diineed laga horgeeyo waana wax si guud ay u yaqaanaan nimankan gaalada ah waxaa leedahay xarbu diin bismi diin in waxa weye diinka islaamka shareecada lagu duulo ama shareecada la dumiyo lagu dumiyo ama dhinaca kale waxay dhahaan darbu diin bidiin diinkii diin laga horgeeyo lagu dumiyo sidaas horta ayagu aaminsan yihiin laakiin waxaa ka khaldan xasan sheekh iyo guruubkiisa diinta horta ilaahas kale subxaana wa tacaala asagaana ilaashanaya ina naxnu nazalna dikra wa inaa lahu الحافظون عند أرنا سواء الله سبحانه وتعالى wadaad xoogaa calosha loo buuxiyey oo waxyar la siiyey mid xoogaa waxa weeye gaaladu ay soo dhaqan xumaysay oo isla sharaftaada shaksiga waxaa difaacuun is oranaya oo waxa weeye cabsidaas ay u keenayso mid adduunye jeceloo waxa weeye adduunyada meelaha u martaanoo haddaad nimanka hor timaado ama socaweysa isla baqaaya dad noocaasa iyo gaala iyo murtadidii ka dambaysa shareecada ilaahi subxaana wa tacaala horta ma soo ruxmayn karaan mana soo dhiib qaadan karaan shareecaduna sheegad ma aha waa dhaqan waxaa weeye maxaa la dhaha waa dariiq iyo suluuk la raaco wey wax afka laga sheegto oo maxaa la yidhahda lakala xoogayo lakala dhacayo geel lakala dhacayo shareecadu maaha shareecadu iyo diintu geel lakala dhacayo ma shareecada diintu waa dhaqan dhaqanka ninka ku dhaqma ayaana iskale soomaalidu waxay dhaheen tusaale hadda ku dardo waxay dhahan soomaalida waraaba wuxuu yidhi amiin halii bixiyo waraabanaaye amiin halii bixiyo marka waxaa waraaba hadda see amiin ku noqonaysaa xoole lagugu aaminay joogi maayne hal ii barobay u dhah marka waxay dhaheen hal iyo niriga loo keeno waxaa layidhi bal hasha ay nirigtaan hay laba habeen markuu joo habeen marka marka marka hasha niriga saddex maalmood loo qabtay lagu yimaado ayaa magaca lagu bixinaya maalinta hore waxoogay adkaystay maalinta labaad adkaysan waayey wuxuu siri nin waxoogaa inaan laga arkayn hasha ka gooso candhaduu goostay maalinta labaad haddana haddana waa joogi waayo wuxuu siri nin wade wixii waan lagu arkaayay magaciina waa hasee yeele haddana wuxuu siri bal xoogaa nirigta furriyada la arkayne bal xoogaa furriyaha goosa haddana saddex maalmood kadib markii loo yimida yaa waraago bal hasha iyo nirigta keen oo hasha nirigta intaad isku helisid bal caara ka soo lis waraab hadda wixii dhan madaxa hore qarrabay mogta wuxuu idhi maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa maxay ku nuugtaa nuugti horeeyo ma leh may waa ku nuuge hashase maxaa laga nuugaa candhaw ma leh xasan sheekh markuu kale diina soo dhacsana oo waxa weeye dadka dadka ka soo dhacsana muxuu ku soo dhacsana waxa weeye kufrigii riddadii gaalnimadii wixii uu la dhex taagan yahay wixii ay u dhex taagan yahay munkarkii iyo fisqigii iyo balaayadu sida u baahina ka hor marka diinta soo dhacsanaa marka waa maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa annagu marka insha allahu tacaala ma ma aaminsana shareecada cid naga dhacsan karta oo naga sida geel nooga dhici kartaa inay jirto maxaa yaele wax qalbigeenna ku jira wax qalbigeenna ku jira waaye oo halkaa maxaysan warka xasan sheekh marka la isku soo duubana wuxuu ku sifaysan yahay qowlka ilaahi subxaanahu wa tacaala إلهي وتلمامي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين marka iddaa un bis iyo sheegasho un yay kaga soo hartay iddaacaya sheegashana meel ma tagto marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay waa sidii ku hore u fashil ku fashil maayo dowladihii hore sheegtay in nagula dagaalamayaan maxaa la diin iyo nagula dagaalamayaan sidoo kale u fashil maayo wuxuu isku hadlayhana waayo waa culmaa su'aas culmaa suana insha allahu tacala warkooda meel gaari maayo haddii culmaa su uu diintan burinaayo axbaarta yahuudiyadaa nebi maxamed yaa baabi'in lahayd
waayahay waxaan jeclahay intaasi kadib laba eedeemo oo la idiin jeediyo oo la soo celceliyo weliba dhinaca idinka soo horjeeda ee dowladda federaalka ah inaan wax kaa weydiiyo tan koowaad waxay tahay inaad xalaashateen dhiigga shacabka soomaalida ah oo aada iska dishaan dadka waa maxay jawaabta aad ka bixinayso
waxay uun dabagelaysaa iftirihii iyo been abuurkii dadka mujaahidiinta lagu been abuuranayo yay gelaysaa oo markaad siirada akhriso ama qur-aankaba aada akhriso waxaad arkaysaa in badan iyada oo waxa weeye dadka ambiyada ilaahi subxana watala iyo atbaacdooda lagu leehay unbaad arkaysaa haddaan laakiin anigu nimankaa uma jawaabaye ummadda muslimiinta ah haddaan u caddeeyo annaga ahlu tawxiidka iyo dadka muslimiinta ah waxaa weeye dhiiggoodu waa naga xaaraam ilaahay baana xarimay subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay xarimayna uma gudbayno annagoo og annagoo og uma gudbayno tusaalena waxaa idinkugu filan haddaan anagu dhiig muslim iska baabi'inayno wilaayaadka yaa ku nool muslimiina ku nool maxaa dadka ugu leyn weyne suuqyada bakaare iyo suuqbacaad iyo kuwa la midka ah ummadda buuxda ee joogta maxaan u leyn weyne haddii loola jeedo islaamnimada ninka murtadka ah ee cadowgaa soo hor jooga ee cadowga indhaha u ah ee cadowga waxaa weeye gacanyaraha u ah cadowga khaadimka u ah muslimiinta cawraadkooda tusinaya haddii muslimiin loola jeedo inagu kuwaa muslim uma naqaano muxuu yahay naaqid naaqidkaasaa dhawaaqid badan ayay ku jiraan nimanka riddada ah naaqidkooda muxuu yahay waa inay shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala ay diidan yihiin oo ay dasaatiir shaydaan iyo ra'yigooda ay ku bedeleen arbaab ay samaysteen arbaabtaa waxay jidaysana ay ku dhaqmayaan naaqidka labaad waa inay gacal iyo garab iyo gargaar iyo ehel iyo inay u yihiin naaqidka saddexaad waxaa weeye istixlaal maa xarama allah subxaana wa tacaala oo xeerka jinsiga iyo waxay sheegayeen yaad ogeyday iyaga yaa qiranaya qaarkood ka mid a culimaa suugi yaa qaarkood qiranayaan dowladdu inay ansixisay qawaaniin kufri ah
waa tahay een, eed kale ayaa jirta oo la idiin soo jeediyo ama eh, afkaaro ka soo baxa siyaasiyiinta iyo xubno haddaba ka mid ah ee dowladda federaalka ah waxay tahay een, haddaad tihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab inaydan doonayn inaad u dhaqantaan habka standardka caalamiga ah ee xilligan oo aad doonaysaan in bulshada soomaaliyeed aada u maamushaan xilligii saxaabada ee qaabkii dadka loo maamuli jiray waa dood ee taagan ama eed ay idiin soo jeedinayaan ee xubno ka mid a ee dowladda federaalka ah arrintaas maxaad ka odhanaysaa
Een, waxaa run ah oo dhab ah inaanu doonayno dowlad wax u maamusha sidii ay wax u maamuli jireen nebi maxamed sal alla alih wasalam iyo khulafaa raashidiin siday wax u maamuli jireen inaan wax u maamulo inaan rabnahay xaqiiq way taas cidna uga gambanayno kamana baqayno laakiin dariiq sidii ay rabeen in wax u maamulaan ayaanu rabnaa inaan u maamulo aan ku dayanno iyaga aan daba joogno maxaa la yidhaha waman yushaabih aba famaa dalam ninkii aabbihiis shabaha dulmi ma samayn cidda aan ka qaalin daarana ku dayanayna waa iyaga sababtu maxay tahay nabi maxamedaan uga daaran salawaatu llahi wasalaamu caleyh facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin caddu calayha binnawaajid goosdam yani nabigu markuu leed goosdambaad ku qabsada ilkaha ku qabta lama dhihin maxaa yeele in layska dhufanayo layska qaadanayo nabigu wamaa yantiqu can hawa in huwa ilaa waxyu yuuxa nabigu sal alla alay wasalam waxay ka mid tahay waxyaabaha ilahi subxana wataala karaamaadkiisa ka mid tahay mucjisad kaleisa ka mid tahay nin wax mustaqbalka imaan doona u ka hadlo marka waxaa la goosdambaad ku qabsado marka waa midda aan ku dhegaynay oo aan ku dheganahay weeye ama caalamkan iyo adduunkan midka aan rabnay inaan badbaadina waay maxaa yeelay markii ummadda muslimiinta ahi ay ku dhaqmaysay da- wixii ay ku dhaqmaayeen nebiga iyo saxaabadu ay ku dhaqmaayeen iyo khulafaa urashidiin ku dhaqmaayeen caalamka oo dhan ay badbaadiyeen ummaddii dhibaatada ku jirto oo dhan ay dhibaatadii ka saareen dulligay ka bixiyeen saxaabadii ha- ha- hadaladoodina waxaa ka mid ahaa markii waxa weeye ninka saxaabiga uu la hadlaayey een, boqorkii la dhihi jiray muxuu ahaa magaciisii reer rum markuu la hadlaayey eh, rustum wuxuu yidhi maxaad naga soo doonteen wuxuu ku jawaab waxaa ka mid ahaa linukhrij alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa rabbi alcibaad oo kama qaala saxaabiy marka waxaa weeye shareecada shareecada in lagu dhaqmo iyadaaba ummadda waxay ku jirtaa maslaxadeeda oo dhan gaala iyo muslimba waxaa tusaalana kugu filan bal hadda ha la isbabar dhigo meesha lagu camaamulo dastuurka kufriga iyo gaalada iyo maxaa weeye ay wadato meesha lagu maamulo iyo meesha lagu maamulo shareecada ilaahay ha la isbabar dhigo teebaa ummadda maslaxadeedu ka muuqataa dhanteedu ka muuqataa waxaa tusaaleed kuu filan in waxaa weeye ninka muqdisho joogahay uu cadliga iyo insaafka uu usoo doonanayo wilaayaadka islaamiga oo ka baydhabo jooga usoo doonanayo wilaayaadka islaamiga oo ka kismaayo jooga usoo doonanayo wilaayaadka islaamiga bal kan yurub iyo maraykan joogahay oo cadaalad usoo raadsanayo wilaayaadka islaamiga ummadduna wax midayn kara ama waxa weye noloshooda wanaajin kara cadliga ka jira haddii cadaalad la helo nin walba siduu u shaqaysto nin waxayo u yaqaanaa cadaalad haddii la maxaa la helaa amnigaa la helaa istiqraara la helaa isjacayla la helaa walaalnimaa la helaya idan waxaan leenahay anagu sida ay sheegeen yaan rabnaa inaanu ku dhaqanno kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ugana dhaqanno qaabkay salafkeennii saxaabada ridwaanla calayhim ay ugu dhaqmaayeen waxaa weeye ninka nugu nacaya ha nugu naco ninka nugula soconaya ha nugula socdo ninkii waxa weeye maxaa la nagu soo dhaweynaya ha nagu dhoweeyo ninkii nagu fogeynaya ha nagu fogeeyo ama caalamku hadduu la weeyahay innaga waxaan la weyn rabbulcaalamiin
Ee, bilihii ugu dambeeyey ee, waxaa jiray dagaallo idiin dhexeeyey idinka iyo dowladda federaalka oo kaashanaysa ciidamada shisheeyaha qaabka ay dowladdu u suuraysay ee, dagaalka waxa uu ahaa dabcan hab qabiil iyo inay adeegsanayso qabaa'il xasan sheekh ayaana marar badan ku celceliyey muxuu marka dagaalkan kaga duwan yahay dagaaladii hore ee idiin dhexeeyey
horta dagaalkan waxba kama duubna dagaaladii horeeto qabaa'il maanta xasan sheekh raacaayana oo ku raacaya gaalnimadan ku raacayana soomaaliyana ma jiraan oo qabaa'ilkii waxaad maqlayseen iyagoo ka wada hadlaaya warbaahinta iyo idaacadaha iyagoo ka hadlaaya laakiin soomaalidu waxay dhahaan maamaha jirta waa dhehen mukulaale madax doolli kama xajiso waxaan ula jeedaa sidaad og tihiin ummadda soomaaliyeed waa isdagaali jirtay qabiil qabiil isu jirtay qabiil qabiil kale ay isu disheen soomaalida oo sidaan loo kala googooyo yani soomaalida markii qabiil la isugu dilayo waxaa la rabay in sidan maanta ay tahay loo kala googooyo oo hadda sad dareemaysaan dowlad goboleed maxay ku dhisan yihiin qabyaalad ayay ku dhisan yihiin rasiidadu maxay ku dhisan tahay qabyaalad si loo gaarsiiyo heerkan isaga ah in la kala googooyo hubkaa la isugu dhiibi jiray yaa ka shaqayn jiray hay-ado ay gaaladu samaysatay hay-adahaas waxaa ugu waaweynaay hay-adda la yidhaahdo c r d xasan sheekhna wuxuu ka mid ahay iyo in badanoo ka mid ah dowladdiisana waxay ka mid ahaayeen c r d ay ka mid ahaayeen waa nimankii shaqadan qaban jiray marka nimankii shaqadan qaban jiray oo waxa weeye ummadda hubka isugu dhiibi jiray xududaha beenta u kala samayn jiray dhibaatada ka shaqayn jiray nimanka uu ka soo jeedaa marka waxaan markaan ku leeyahay kale madax doolli kama xajiso shaqadii uu weli wadaa xitaa haddii buhtaanan wazuuran uu sheegtay madaxweyne soomaaliyeed inuu yahay weli hadafkii gaaladii hore ayuu weli xoojina markaasuu rabaa hadda weli asagoo maca dowlad sheeganaya haddana inuu dadka haddana hubka isugu dhiibo oo uu soo nooleeyo kuwii sharta qabiilka hurin jiray oo uu soo nooleeyo mooryaantii wadoonka istaagi jirtay oo uu soo nooleeyo kuwii gabdhaha kufsan jiray waa uu shaqadiisii hore oo c r d tiibaa magac dowladeed loo yeelay hadda marka tiibaa magac dowladeed loo yeelay laakiin waxaa ilaahay fadligiisa shan iyo tobanka sane ay mujaahidiinta ummadda ku dhex jireen ummaddii waxay bareen walaalnimada waxay bareen islaamnimada inay diideyso inay isdagaalaan waxay bareen yani gaalnimada in laga fogaado ahdaafta gaalada u caddeeyeen u sheegeen maanta ma xasashe wuxuu moodaa marka tii shalay inay soconayso mudduu shala wadi jiray inay soconayso moodaa laakiin ilahay fadli waa socon weysay dagaalka marka tuu joogaa marka wuxuu joogaa gaaladii iyo murtadiintii shalaba dha u ahaa inta un buu ku egyahay shacabka soomaaliyeedna iyo waa iska diideen bal iska dhaafe inay asaga soo raacaane maanta mujaahidiinta ay la safan yihiin laba maalmood ka hor meesha la yidhaha tawfiiq ama masaajid cali guutro loo oran jiray xasan sheekhi kooxdiisa kusoo duushay yaa la dagaalay dadkii deegaanka qabiilkii meesha deganaa ayaa la dagaalamay meel kastay ku soo duulaanna dee dadkaabaa la dagaalamaya dadkoodii maxaa yeele maxay garteen wixii shalay halaagii godkii shalay lagu riday in la rabo mar kale maanta in lagu rido islaamkuna muxuu nabigu muxuu tala sal allahu alayhi wasalam muumin god laba mar laga- laba mar lagama qaniino marka wuxuu rabaa inuu dadka muslimiinta mar kale godkii isla shalaytana uu ka qaniino laakiin waa soo taagay waa diidan yihiin marka dagaalkii hore wuxuu kaga duwayaa malaho waxa weeye maxaa la yidhahdaa haba isku dayo asagu inuu ka bedelo dagaalkii shalay uu ka bedelo laakiin alxamdu lilaahi dagaalka waxaa iska bedelinin weli murtadiintii iyo waxa weeye gaaladii ayuu ku egyahay iyagaasaa maxaa iyo mujaahidiinta dagaal ka dhexeeya mooryaantan iyo waxaan ay soo magacyada u bixiyo magac qabiil loo bixinayana waa isla kuwiisii wa waxaa weeye eygu waa ey kayrada waxaa iska dhaafan rabo daanyeer waa daanyeer ha loo libsadin rabo marka murtadiintan inaad aad dharka u- aad macaws u xirtahay waxba tari mayso waxa weeye maxaa la- inaad ciidamada siisaa waxba tari mayso waxaa rabaa meeshaan mabaadi'a laisku hayo mabaadi ayaa laisku hayay mabda'a gaalada iyo waxa weeye inta raacsan ninkii qaataan qoladaas wey mabda'a islaamka iyo inta raacsanna ninkii raacana waa muslim weeye labada mabda'a loo kala taagaya marka dagaalka wax isbedelay ma jiraan dagaal mabaadi waa mabaadi'una ku socdaa waayahay qaybaha dambe ee waraysiga ayaanu ku dhownahay Een, waxaad maamushaan dhul badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah Ee, waqti badanna ee, xarakadu waa ay jirtaa wax la taaban karayo oo lagu diirsan karayo oo itus oo itaabsiya ah oo bulshada aad u qabateen ma jiraan shacli
الحمد لله إله بكم الله سبحانه وتعالى وقبض كينا قال يا مسلم با إياك مرقاتي تصالح دان كوسا قاتو وحقوه الرئية قف بني آدم وحيا شو حقوه في عن عدالة إن ولاية سلام كله سوى عدالة دونا أيوه قال يا مسلم إياك مرقاتي نقضي وقاضي عدنان كهذا قرن ليس إن محكمة الشباب أيهين محكمة عدل عدالة كل سنة مسقى على هاي waxay gaal iyo muslim barqaati nooga yihiin dhulka muslimiinta wilaayadka islaamiga shareecada ilaahay lagu dhaqo inuu yahay dhulka ugu ammaansan caalamka dad aan lagu dhicin gabdha aan lagu kufsan qabiil qabiil ku duulin yani amni iyo istiqraar gaalada ka marqaatiya muslim iska daa waxay marqaati ka yihiin ummadda muslimiinta ah aniida waa gooni wada dagaal ku jira mujaahidiinta dadka muslimiinta ee ku hoos nool si ay uga warqabaan waxaan u malaynaa hadda meeqa iyo abaarihu ka jiraan soomaaliya sanad iyo xoogaa laba sano wax ku dhow intii hore roobka doon laakiin laba sano dhulku waxaa weeye abaartaa ku badnayd riddada iyo inta raacsan ee gaalaha ka dambaysa macal hay-aadkooda intaa iyada ah meel ay wax ka qabteen cid sheegtaa sheegi kartaa ma jirto mujaahidiintuna dadkii muslimiinta ahay ee ku noolay wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa weeye intii ducafadooda ahayd tabardareeday abaartu saamaysay hiliho ay la garab taagnaayeen biyay u dhaaninaayeen badaray siinaayeen wax tabartooda waxa weeye wixii meel kaloo jira xooloo dhan waxaa la isugu yimiday ilaahay raxmaddii subxaana wa tacaala dhulka walaayaadka islaamku abaarta waa waa dhaamay dhulalka kale waa dhaamay waa bifadlilah subxaana wa tacaala tabarteen awood anaa keensana ma ah ilahi ukamad celina jalla wacala wuu dhaamay dhulalka kaleeto waxaa u soo hayaamay dad muslimiin oo ka yimiday dhulkan etoobiya ay xoogga nooga haysato oo ay ula baxday kelinka shanaad laakiin waa dhul muslimiin ay leeyihiin annagaas kale ummad badanaa ka soo maxay tahay hayaantay oo wilaayadka soo gashay iyagaasi xataa la waraystaa fiicnaan lahayday yani walaaluhu si u soo dhoweeyeen sida dadeen tabcaansan ahaayeen baahidoodii loo waxeeyey kenya kuwaa ka soo galay oo wilaayadka soo galay oo soo hayaamayoo waxaa weye xoolahoodii wixii la soo cararay mujaahidiintu waa soo dhoweynayeen marka hoo iyo hilba dadka muslimiinta ahi khaasatan ducafadooda way la garab taagnaayeenoo maxay ahday way kaalmaynayeen waxaa intaa dheer bini aadamka wax ku noolada biyaha ugu fiican yani ayaa siyaad u ah meel kasta oo biyo la'aani ka jirta dhulka wilaayadka islaamiga ah mujaahidiinta laba mid bay sameynayeen saddex mid bay saddex mid ay sameynayeen in meeshaa ceel looga qodo dee ceelba ka qodmaayo haddii la waayo ceel ka qodmayn in wara loo qodo hadday suurtoobi weyso meela qaar oo adkaato taa warta wixii laga gaari waayo in biyo loo dhaariyo wax qalad muuqdo weeye waxaa ka mid a si wax soo saarka loo helo abaartana looga hortago in mujaahidiintu waxaa weeye ninkii beer leh motoorna haysta inay shidaal ugu shubaan uu beerta ku waraabiyo webiga maadaama dee dhulka webiyaal aan haysano si waxa dalag u soo baxo oo abaarta xoogaa daagu u raqiiso oo loo sharjabiyo ninkii aan matoor haysta laakiin beer lahayna matoor iyo la isugu daro marka shidaal la isugu daro oo la idhaahaye beertii waraabi istaalkan waa kan matoorkina waa kan tacab marka oo falilaahi alxamdu ay soo go'o dalag badan oo ummaddii marka maciishadii wax badan ka dejiyey waxaa ka mid ah waxqabadka wilaayaadka islaamiga waxaas oo dhan waa adduunya waxaa ka muhiimsan in dadka caqiidadooda loo saxo diintoodii la baro madaaristi qur-aanka la badiyo maxaa weye maxaa leedahaa madaaristi waxbarashada oo ku salaysan manhaj islaamiya oo ka xoraysan unesco iyo wixii raacsanaya gaalada afkaartooda ka xor ah loo dhigo jiil uu soo baxo waxa weye maxaa la yidhahdaa ahlu tawxiid qumana uu soo baxo yani taasna waxaasoo dhanba waa kasii weyntahay marka waxaan leenahay isku soo duuduubo waxqabadka mujaahidiintu waa dayax soo baxay weeye cid gacan saari kartaan marka ugu dambeyntii een, dagaal ayaad ku jirtaan in muddo ah Ee, haddii aad ee, ku guulaysataan oo waddanka aad gacanta ku dhigtaan ee, maxaa badiil ah oo aad u haysaan ummadda soomaaliyeed
maasha allah alxamdulilah badiil dhabaan u haynaa badiilkan u haynaa waxaa weeye in ay ka xoroobaan gaalnimo iyo qawaaniinteedii iyo waxaa weeye shuruuc bani aadan dejiyey ay ka xoroobaan oo aanu u keenno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay wa inahu ladikru laka waliqowmik wuxuu sharaf iyo cizi u yahay adiga nabi maxamed iyo qoomkaada inta ku raacda marka badiil waxaan u haysanaa cizi iyo sharaf aan ugu bedelayno waxa weeye dulligii iyo ihaanadii gaaladu ay ku haysay waxaan ugu bedelaynaa insha allahu tacaala amni iyo isti- istiqraar ku yimiday tadbiiqa shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu bedelaynaa waxa weeye dilkii iyo dhici iyo isku dirkii qabaa'ilka isku diraayo kufsiga gabdhihii ee lagu hayay ayaan ugu bedelaynaa waxa weeye maxaa la yidhahdaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii mujaahidiintu ay dalka qabsadaan in dalkeenu uu barwaaqa noqon doono tacabka uu loo hagaagi doono oo waxa weeye laga raysan doono waxa weeye qaswiga lagula haayo ee wax soo saarkeena lagu haayo tacliimteenu inay xoroobayso waxa weeye inaan noqona dad xor ah oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa mabaadi'dooda iyo dalkooda iyo hantidooda iyo waxoo dhan u xor ah inaan noqonayno cadli iyo insaaf ay heli karaan annaga waxaan idiin wadnaa marka ummadda soomaaliyeede wixii cisigeena iyo sharafteena ay ku jirta ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankan isagaa meesha fiican ugu aadinaya Is- ilaahay subxana wa taala riddo u helaynaa haddaan riddo ilaahay subxaana ilaahay aan ka cabsanana ilaahay muxuu noo tilmaamay walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow la fataxna calayhim barakaati min asamaai walard cid iyo dhul baa noo furmaaya barwaaqaanu helaynaa gaaladu intay noo diidatana waa intaas way og tahay haddaan kitaabkaan qaadanno inaan cizoobayno oon sharafoobayno iyaguna ay dulloobayaan wallahi way ogyihiin laakiin xasadan ayay u yeelayaan iyo di- cielka ay diintan u qabaan ayay noogu samaynayaan waxaana soomaaliya badiilka ugu fiicana idiin wadnaa waa diinta ilahi subxaana wa tacaala
waayahay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheikh cali maxamuud daraage sheekh cali dheere oo aan wareysanaynay wuxuuna ahaa qeybta labaad ee wareysiga aad baad u mahadsan tahay sheekh cali الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaa xalay waxaad wada dhegaysateen qaybtii koowaad codod ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna oo ay uga warceliyeen filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asada alkataib caawana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee cododkaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Een, wax yar waxaan rabaa inaan dul istaag ku sameeyo filinkii kasoo baxay muasasada alkataa'ib run ahaantii filinkaas wuxuu ahaa een, anika ahaan filinkaas aad ayuu ii qanciyey wuxuuna soo saaray oo banaanka usoo bixiyey waxyaabo badan oo daaha gadaashiisa laga maamulayay waxyaabo badan oo ummadda ka qarsoonaa ayuu filinka banaanka soo dhigay walaalaha alkataa'ib allah subxaana wa tacaala ha barakeeyo shaqo culus ay haayaan waxaa ka mid ahaa in ummaddan soomaaliyeed lala damacsan yahay gaalnimo iyo manaahij laga soo dejiyey hay-ado gaale ay wadato sida unesco oo kale dad badan oo aan ku baraarugsanayn aa hadda ku baraarugay anika ahaanna aad ayuu filinka isoo jiitay dhanka kale waxyaabaha aan ku farxay waxaa ka mid ahaa in xarakada maktab tarbiya watacliim ay manhaj dejisay manhaj islaami ah oo diini ah ay dejisay run ahaantii aad baan ugu farxay waxyaabaha aan ku ilqabowsaduuna ka mid ahaa insha allahu tacaala waxaa rajaynaa in dadaalkooda halkaas ay kasii wadaan waa mu'asasada alkitaa'ib iyo maktab tarbiya watacliim halkaana idinka salaamayaa insha allahu tacaala ilaahay camalkiina ha barakeeyo ugu dambeyn anoo hadalka soo gaabinaya waxaan leeyahay تنشر خيرا تنشر بشرى تروي قصص الأسد البرى أحلى الإعلان إذاعة أندلس تأتي دوما خبرا حقا أندلس وما سنتهين دمان ورياش وسلامي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحان آتي آتو فرح سنهي muuqaalka alkataa'ib soo saartay oo looga hadlayay tacliinta dalka ka jirta manhajka kufriga iyo murtadiinta ay wadaan lagu dhalan rogayo ubadka soomaaliyeed ee muslimka ah in la dumiyo lala jihaado naf iyo maal lagu bixiyo dhanka kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay manhajka islaamiga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay waxaan bogaadinayaa maktabu tarbiya waatacliim xarakati shabaab almujaahidiin oo u istaagtay juhdi aad u ballaaran gelisay in ummadda muslimiinta diintooda la baro waxaan leeyahay allah ha idin dhooro allah ha idin barakeeyo jazaakum allahu khayra aljazaa mu'asasada alkataa'ib iyadanu waxaan leeyahay jazaakum allah khayra aljazaa allah ha idinka aqbalo camalka jihaadka aad ku jirtaan waxaa idin leeyahay ilaahay ha idin sugo ilaahay jihaadka ha idinku sugo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ka hadlo filimka kataaga soo saartay waxaan leeyahay hay-adda unesco hay-ad rabta inay faafiso manhaj gaalnimo ah ummadda muslimiinta ahna waxaan leeyahay ka feejignaada carruurtiina mas-uuliyadda ayaan ka saaran maanta haddaa geysaan meel lagu faafinayo gaalnimo baritoole isoo jeega xiiranoo gaalka isku ekeysiinaya ayuu kuu soo baxaa sida ilmo badan oo hadda joogaba ay sameynayaan marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah ha ka digtoonaadaan meesha ilmahooda ay geysanayaan ha iska fiiriyaan ha geystaan macaahida islaamiga ah ee lagu baranayo kitaabka iyo xadiiska ha iska fiiriyaan macaahida fasahaadka uu ka socdo inta kale halkan waxaan ka salaamaya ummadda muslimiinta dhammaan mujaahidiinta aan salaamaya waxaan leeyahay allah casa wajalla kor ha idinka yeelo ilaahi casa wajalla ha idin guuleeyo maanta gaalo wax badan ayay maleegtay maleegta maleegta ayada unbaa ku fashilantee ilaahi casa wajalla garabkiina gala ayaan leeyahay bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahadcelinayaa maktabka warfaafinta alkataa'ib waxaan kaloo mahadcelinaya idaacadda alandalus haddaan usoo noqdo filimka ay soo saartay alkitaa'ib waa filim xiise leh loogu baahnaa xilligii ugu muhiimsanaa ayuuna soo baxay wuxuuna ka hadlayaa xalbulfikra ay gaaladu inta badan adeegsato ay ummadda islaamka intooda badan caalamul islaami ay ku baabi'isay waa fikir oo ayagu ay manhajkooda ka soo guuriyeen ku salaysan xarifa ah ay ku shubtaan jiilka soo korayo si ay ugu adeegtaan danahooda gaalka ah aadna noqoto qof ay ayagu sii rabaan ay ka yeeshtaan sida taleefon aan bataariyi lahayn oo kale ama baabuur aan matoor saarnayno lamid ah laakiin alxamdulilah allaha maad iska leh waxaa kaloo u mahadcelinaynaa walaalihii juhdiga geliyey ee caalamka waxay badan kaindhasoorna ay usoo bandhigeen waa xarbulfikra oo weligiisuu soo socon jiray yuriiduuna liyadfuu nuur allahi biafwaahim waxay doonayeen diintii alle inay dabolaan iyo nuurka alle midaasna way u suurageli waysay alla diintiis asaga ayaa ilaashanayo haddaan usoo naqdo manhajka fikriga gaaladu aynuu soo dhibtay asalkiisa wuxuu ka yimaaday reer galbeedka iyo gaalada waxaa noola soo dhiibay dowladaha shishe ee dariska aan nahay saliibiyiinta sida kenya etoobiya wixii lamid ah waxaa caloosha shaqaystayaal kusoo lacag cunay noo keenay wadankiina waxaa sii faafiya gudbiyo culamaa usuu kula magac ah kula af ah laakiin diinta aan sal iraad ku lahayn oo duminayo diinta waxay leeyihiin dumi diinta isla magaca diinta ku dumi laakiin fadlilaahi alxamdi midaas waxaa ummadda islaamka ee soomaaliyeed meel walbay joogaan u cadaysay maktabka warfaafinta alkataa'ib aadan uu mahadcelinaya waxyaabo badan oo caalamka naga qarsoonaa oo khaasatan aan aniga xatee aan ku fikri jirin iga baxay filimka alxamdulilah aan leeyahay kale intaasaan kusoo gabagabeynayaa qara idin rajeena waa idin salaamaya waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawo waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان